فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada warbaahinta alfurqaan caawana waxaad ku dhegaysan doontaan wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo soo gebagabaysay xamladii irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad kelimaad laga jeediyey munaasabadda xamlada lagu soo xirayey oo waxyaabihii ay daarneed la faahfaahiyey ayaad dhegaysan doontaan dowladda federaalka oo ku doodaysa inay tahay dowladda ugu canshuurta yar waddamada bariga afrika haddaba maxaa arrinkaa ka jira falaqayn umuurtaa ku saabsan ayaad maqli doontaan shacabka mid ka mid a xaafadaha degmada daayiniila oo ka xumaaday tallaabo ay dowladda federaalka ku jarayso geedaha ka baxa hareeraha waddo ay ku andacooto in laami laga dhisayo qodobadaasi xubintii caawa oo kale oo jimco aad dhegaysan jirteen ee dhacdooyinka toddobaadka iyo xubinta caafimaadka ayaad dhegaysan doontaan waa mar kale iyo dhuuxa
فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
waa habeennimo jimco ah taariikhda hijrigana waxa ay ku beegan tahay lix iyo labaatanka bisha labaad sannadda kun afar boqol afartan iyo lixda hijriga waafaqsanna sagaal iyo labaatanka bisha siddeedaad sannadda labada kun iyo afar iyo labaatanka ee miilaadiga ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa oo faahfaahsan dowladda federaalka ayaa ku doodaysa inay tahay dowladda ugu canshuurta yar waddamada bariga afrika haddaba maxaa ka jira arrinkaasi maxaase ka ognahay in lacagaha baadda ah ee la doonayo in laga qaado reer muqdisho ay ka mid tahay culeysyada laga dhaxlay ku biiritaanka dowladda federaalka ee ururka bulshada bariga afrika falqeen umuurta ku saabsan ayaa idinku soo maqan aad baad u mahadsan tahay walaalka dowladda federaalka ayaa afar iyo labaatankii nofembar labada kun saddex iyo labaatanka waxay si rasmiya ugu biirtay ururka bulshada bariga afrika kaasoo fadhigiisu yahay ee dalka tanzaniya ku biiritaanka ururkan ayaa ahaa tallaabo ay sannado badan isku dayeysay dowladda federaalka dabcan ujeedka iyo hadafka ay ka lahaydna wuxuu ahaa mid aan xilligaas aad u caddayn bishii julaay ee sannadkan labada kun afar iyo labaatanka waxay ahayd bilowga sannad dhaqaaleedka ururka dowladda federaalka ayaana waxaa lagu amray inay bixiso lacag dhan toddoba dhibic siddeed milyan oo dollarka maraykanka ah lacagtan ayaa laga doonayaa dowladda federaalka inay ku bixiso muddo ku siman labiyo toban bilood ama hal sano taasoo ka bilaabanaysa bishii toddobaad ee aynu soo dhaafnay ee julaay durba markii ay dowladda federaalka ka mid noqotay ururka bulshada bariga afrika waxay qaaday tallaabooyin si xawliya ku socda oo lagu doonayo in dhaqaale looga qaado shacabka soomaaliyeed gaar ahaan reer muqdisho oo uu dusha ka saaran yahay culayska ugu badan ee ka imaanaya shisheeyaha iyo dowladda federaalka dhammaan adeegyada wax kala iibsiga ee la isku dhaafsado moobeelada gacanta gaar ahaan kuwa merjintiga loo yaqaano ayay dowladda federaalka sheegtay inay ka qaadayso lacag dhan boqolkiiba shan tallaabadan waxaa barbar socday in ganacsatada muqdisho lagu amro in dukaan weliba iyo xarun kasta ay furato merjinti nomber si ay ugu suuro gasho dowladda federaalka in qofka lacagaha ka soo tuuraya adeegyada e v c iyo e dahab ay ka jarato boqolkiiba shan waxaana arrintan caddaynaya warka xasan sheekh maxamuud ee ahaa inay xitaa canshuur ka rabaan koobka shaaha iyo dhalada biyaha cabitaanka ah waa cashuur ku waajibtay koobkaas shaaha ah iyo dhaladaas biyaha ah inkastoo dowladda federaalka ay dhaqaali doon tahay waxna aanay qarin oo ay sheegtay in lacagaha ay ka qaadayso shacabka soomaaliyeed ay ku doonayso inay ku maalgeliso howlgallada ciidamada shisheeyaha iyo kuwa dowladda federaalka ay ku dhibaataynayaan bulshada kulana dagaalamayaan maamulada wilaayaadka islaamiga ah haddana waxaa sidoo kale muuqata in dowladda federaalka ay doonayso in lacagaha siddeedda milyan ku dhow ee uu ka doonayo ururka bulshada bariga afrika ay ka bixiso lacagtan ay sida xoogga ah uga qaadayso shacabka soomaaliyeed mashruuca canshuurta faad oo ay iska diideen shacabka soomaaliyeed iyo ganacsatada ayay dowladda federaalka waxay warar ku sheegayaan in ganacsatada shirkadaha waaweyn ku laaluushtay inay iyaguna qayb ka qaadan doonaan lacagta la jarayo sidaas darteedna ay socodsiiyaan mashruuca lacag jarista xasan sheekh maxamuud ayaana kelimadii uu jeediyey laba sano guuradii ka soo wareegatay markii loo doortay villa soomaaliya wuxuu u mahad celiyey ganacsatada arrinkaas kala shaqaysay ganacsataduna waxa ay noqdeen gacantii ileen dowladdu qof qof uma hor istaagi karta shacabka qofka koobka shaha cabbaya iyo midka dhalada biyaha gatay iyo midka muxuu ahaaye guriga gatay iyo midka maxaanku idhahdaaye ee maqaayadda saxan biriisa ka cunay dowladdu intay hor istaagto mid walba warkeen adiga cashuurtii ma dhihi karto laakiin ganacsadahaani ganacsigiisii iyo dukaankiisii iyo sistamkiisii iyo kombyuutarkiisii iyo wixiisii haddaanay shaqaynin de waa sida aan sheegnay dowladdu qof walba wuxuu koobka shaaw cabay iyo dharadii biyaha u gatay ma ag istaagi kari lahayn ganacsatadu waa mahadsan tahay shaqo aad iyo aad u weynay fududaysay qabtay haddii aan wax yar dib u laabanno markii ay dowladda federaalka ku biiraysay ururka bulshada bariga afrika waxay tallaabadani ka dhigaysay guul weyn oo u soo hoyatay shacabka soomaaliyeed ayna ku tallaabsan doonaan horumar ganacsi laakiin hadda waxaa muuqata in kubiiritaanka ururka bulshada bariga afrika ay culays kula soo noqotay shacabka soomaaliyeed oo ay aqoon-yahanadooda horay uga digayeen tallaabadan si loo bixiyo lacagaha siddeedda milyan ee labiyo tobanka bilood laga doonayo inay ku bixiso dowladda federaalka oo ay ku siiso ururka bulshada bariga afrika waa in koobka shaaha ee qofka xoogsatada ah ee muruqmaalka ah uu cabayo ay dowladda federaalka sintiyaal ka jarato sidoo kalena waa inay canshuurto dhaqdhaqaaq weliba oo wax isdhaafsi ah sidaba uu dhowaan sheegay madaxweynaha dowladda federaalka oo tilmaamay in labadii gacan ee isdhaafta ay iyagu lacag ka rabaan dhanka kale madaxda dowladda federaalka ugu horeeyo xasan sheekh maxamuud markii ay ka hadlayaan lacagaha baadda ah ee boqolkiiba shan waxay ku doodaan in dowladaha afrika gaar ahaan kuwa deriska ah ay qaadaan lacagtan weliba boqolii ka badan ee boqolkiiba shanta ay dowladda federaalka soo rogtay suuqa dhaqaalaha afrika ee aan ku biirnay dalka ugu yar boqolkiiba shan iyo toban uu qaadaa cashuurtaas annaga boqolkiiba shanaan joognaa weli gobolkan geeska afrika sidoo kale dalka ugu yara meesha ugu yar waa shan iyo toban meel ka yar shan iyo toban ma jirto inkastoo xogtan aanay sax u ahayn qaabka ay u dhigayso dowladda federaalka haddana dadka falanqeeya arrimaha dhaqaalaha gobolka waxay tilmaamayaan oo isweydiinayaan hal su'aal oo ah dowladaha deriska la ah soomaaliya xukuumadaha ka jira waxay adeegyo bulsho oo lacag la'aana siiyaan bulshadooda sida caafimaadka oo lacag la'aan ah waxbarashada oo lacag la'aan ah iyo waxyaabaha la midka ah ee dowladda federaalku maxay badiil ah oo ay shacabka soomaaliyeed siisaa si ay uga qaado lacagta canshuurta ah oo aan ka ahayn inay askarteedu waddooyinka ku dilaan bajaajleyda iyo hooyooyinka marka sidee ayay gar ku noqon kartaa waxaan kaa doonayaa inaad bixiso rasaasta aan kugu dili lahaa qorigii aan kugu dhici lahaa oo aan sharafkaaga iyo karaamadaada ku waxyeelayn lahaa waa su-aasha ay dad badan isweydiinayaan marka taasi laga yimaado dalalka afrika gaar ahaan kuwa qaybta ka ah ururka bulshada bariga afrika waxay qaadaan lacago canshuur ah oo la xiriirta adeegyada ganacsiga ee onlineka la isku dhaafsado laakiin xaqiiqadu waxay tahay in canshuurtaas laga qaado adeegyada ganacsi ee aan daruuriga u ahayn bulshada kenya oo kale canshuur iib kama qaado adeegyada asaasiga ah sida caafimaadka waxbarashada cuntooyinka daruuriga ah iyo khudaarta ka soo go'da dalka yuganda ayaa la mid a oo iyaduna aan canshuur iib ah ka qaadin caafimaadka waxbarashada iyo adeegyada beeraha loo adeegsado tanzaniyana waa la mid oo waxay canshuurta ka dhaaftaa adeegyada asaasiga u ah bulshada qaybaheeda kala duwan marka hadalka ah waxaan nahay dalka ugu canshuurta yar dalalka afrika marka laga hadlayo canshuurta iibka ee faad wuxuu noqonayaa mid marin habaabin ah oo ku talagal ah oo dowladda xasan sheekh maxamuud hogaamiyo waxay canshuur ka rabtaa laba gacan kasta oo isdhaafta iyo koobka shaah ah ee labada kun ama saddexda kun shilin soomaaliga ah lagu iibiyo ilaa iyo hadda bulshada soomaaliyeed gaar ahaan reer muqdisho way diidan yihiin mashruucan lagu boobayo hantidooda muqdishona waxay maalmihii tegey martigelisay kacdoone shacbi ah oo ay suuragal tahay in iyagoo mawjado ah ay dib uga bilowdaan caasimadda haddii dowladda federaalka isku daydo inay qaado tallaabo sii horin karta xaalka cakiran ee ay ku nool yihiin reer muqdisho xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ka mid ah dhinacyada saamaynta kule mashhadka siyaasadeed ee soomaaliya qaybo badan oo ka mid a waddankana ka hirgelisay hannaan maamul oo islaami ah ayaa si adag uga hortimid mashruuca lagu boobayo shacabka soomaalida hantidiisa ee ay iska kaashadeen dowladda federaalka iyo qaar ka mid a ganacsatada sidaba uu ka markhaati kacay xasan sheekh maxamuud waxayna xarakada mujaahidiinta al-shabaab muddo toddobaada u qabatay shacabka soomaaliyeed inay hantidooda kala baxaan bankiyada iyo shirkadaha ku lugta leh boobka dhaqaalaha soomaaliya muddadaas toddobaadka ah ayaana soo bilaabatay isniintii aynu soo dhaafnay waxayna ku eg tahay maalinta axadda ee toddobaadka dambe oo ku beegan kowda sebteembar waxaan shacabka soomaaliyeed ku wargelinaynaa inay muddo hal usbuuca oo ka bilaabanaysa berri oo ay taariikhdu tahay laba iyo labaatanka safar kun afar boqol afartan iyo lix oo ku beegan lix iyo labaatanka agosto laba kun afar iyo labaatan hantidooda kagala baxaan bangiyada iyo shirkadaha fududaynaya boobka lagu bililiqaysanayo hantida bulshada waxaan dadweynaha u sheegaynaa in haddii ay muddadaas ugala bixi waayaan hantidooda ay iyagu qaadayaan mas-uuliyadda wixii ka yimaada arrintaa iyada ah
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم hagaag shacabka mid ka mid a xaafadaha degmada dayniile ayaa ka xumaaday tillaabo ay dowladda federaalka ku jarayso geedaha ka baxa hareeraha waddo ay ku andacootay in laami laga dhisayo dadka xaafadan ayaa sheegay in wax laga xumaado ay tahay in geedaha la jaro dhir in la jaro beddelkeedana ay ahayd in mid hor leh la beero geedkan wuxuu beeran yahay muddo adiga shan sano gaaraysa Ee, waad dareemi kartaan waxaad ka aragteen baraha bulshada geed aad u kobcay oo aad u qurux badan oo aad loo dhaqaaleeyey dawo badan iyo biyo badan iyo qarash badan ku baxeen uu ahay kana insha allahu waxaan ka rajaynaynaa sidii iyo si ka wanaagsan ayaan ka rajaynaynaa aad iyo aad xanuun badan uu lahaa geedka goyntiisu bulshadii xaafad degeneed inay ka bixiyeen iyo bulshada bulshada magaalada muqdisho intaba inay ka celiyeen falcelin badan geedahan aan harsano oo qabowgooda oo aad noo anfacayo maadaama laami imaanayo meesha ay tahay een, waa dareemi kartaa cadcadujiyada la dhahaa Een, annaga faa'iidada ee nooleeda waxay tahay meesha hadda miiskeena ii yaalo jid inaan ku jiro isuma maleeyo Een, geedahan dadka talaalaha ka mid nahay in badanaa kusoo dhaqmayn haddana inaan kusii dhaqanaa jecelnaa oo nagala goonin laakiin dad badanaa qoraxda lasoo dhiga hadda waad dareemi kartaa geedo badanaa la jara shalay annaga hadda xanuunka nahay waxaa waaya geedkeena keliya haddii noola yimaado inaan nagala jarin intaasa aan jeclaa lahayn marka geedahan khaasatan aan ka hadlo wax badan oo faa'iido noogu tahe because qofka wadada maraya wuu ku nastaa geedahan aada baahi weyn ugu qabnaa waxaa ka codsanaynaa wax alle ama dowlad ha noqoto ama cidday doonta ha noqotee qoftii oo shaqo ku leh ama mas-uuliyaddan iska leh inayna geedaha naga jarin waxaan ka tacsiyeynaynaa geedka shalay la jaray waxaana leenahay geedo dambeeyaan dib loo jarin bulshada soomaaliyeed meel kastoo joogna waxaan leenahay dhirta muhiim ayay nii tahay sababtoo nolosha bini'aadanka ayaa ku xidhan marka annaga arrinteenna waa wacyigelin iyo baraarujin saan dhirta aan loo jarin
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
waa tahay dhegaystayaal markaana kusoo dhowaada xubinta habeen kasta oo jimco ah ayaynu kaga hadalno howlgallada ay fulisay xarakada shabaab mujaahidiin toddobaadka sii dhammaanaya welihiina maxamed sheekh ayaa noo soo diyaariyey oo soo jeedinaya waad mahadsan tahay maxamed dhegaystayaal kusoo dhowaada xubintii dhacdooyinka toddobaadka oo alaaba habeen weliba jimco aad ka dhagaysataan idaacadda islaamiga ee alfurqaan qodobada aan diiwaan gelinay toddobaadkan sii dhammaanaya ee warqabadka alfurqaan kusoo dhacay waxaa ka mid ah sabtidii aynu soo dhaafnayn labaatanka safar kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada kuna beegaan afar iyo labaatanka ogosto laba kun afar iyo labaatanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan qeybta qaraxyada ayaa qarax ka fuliyay degmada ceel waaqe ee gobolka gadow qaraxa ayaa waxaa lala beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalka xogaha kusoo dhacay warqabadka alfurqaan ayaa sheegaya in qaraxa uu ku dhintay hal askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka halka ay ku dhaawacmeen saddex kale guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa madaafiic ku garaacay xirada hiilweyne oo dhacda duleedka magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya halkaasoo ay degan yihiin ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ilaa iyo haatan lama soo gaarin wax faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan duqeyntaas habeenkii axadda koob iyo labaatanka safar kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada waafaqsan shan iyo labaatanka bishan dabayaaqada ah ee agoosto sannada laba kun afar iyo labaatanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan guutada loogu magacdaray saxaabiga jaliilka ah ee moxamed bin maslama radiallaahu canhu ayaa howlgal fariida waxay ka fulisay xaafadda raadeerka ee degmada dayniile ee magaalada muqdisho ayaa lagu dilay saddex askari oo ka tirsan ciidamada sirdoonka ee dowladda federaalk ee isku magacaabay nisa warbaahinta tan ee islaamiga ah ee alfurqaan ayaa heshay saddexda askari ee dhafoorka ka toogteen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana lagu kala magacaabi jiray kow yuusuf nuur labo cabdulaahi mursal saddex yuusuf maxamed xuseen oo dhammaantooda ka wada tirsanaa ciidamada sirdoonka ee dowladda federaalka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaday fariisin ay askarta dowladda federaalka ku leeyihiin deegaanka arbacow ee duleedka muqdisho iyo degmada qansax dheere ee gobolka baay ee koonfurta soomaaliya waxaa sidoo kale weerar lagu ekeeyey saldhigga ciidamada dowladda kenya ay ku leeyihiin deegaanka konton oo hoostaga degmada qorof xaraare ee gobolka wajeer ee dhulka n f d ee ka hoos jira gumaysiga dowladda kenya waxaa sii kordhay khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca ciidamada dowladda federaalka gaar ahaan kuwa loogu yeero boliis milataro ku gaaray qarax maalintii axadda ku qabsaday deegaanka treedisho ee duleedka magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya dhimashada ayaa gaartay shan askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka gaar ahaan kuwa boliis milataro halkay dhaawac garaaba ku noqdeen lix askari oo ka tirsan isla ciidamadaas talaado saddex iyo labaatanka safar kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada toddoba iyo labaatanka agosto laba kun afar iyo labaatanka militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar habeen dheelmada waxay ku qaadeen saldhigga ciidamada soo duuliyaasha burundi ay ku leeyihiin deegaanka xawaadleh ee gobolka shabeellaha dhexe in muddo ah rasaasta ayaa ka dul shanqaraysay saldhigga ciidamada burundi ee deegaanka xawaadley ilaa iyo haatan wax faahfaahina kama helin dagaalkaasoo dhacay xilli habeen ah isla maalintaas ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar culus oo ka mid a waxay ka fuliyeen qaybo ka mid a gobolka mandheera oo ka mid ah dhulka soomaaliyeed ee ku hoos jira gumaysiga dowladda kenya weerarkan ayaa si gaara kaga dhacay duleedka deegaanka dhammaase ee degmada lafey halkaasoo ay ku socdaalayeen kolonyada ciidamada kenyaatiga ah war ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa lagu sheegay in weerarkaas kamiinka ah lagu dilay ugu yaraan laba askari oo kenyaati ah halka lagu dhaawacay afar kale ciidamada kenyaatiga ah ayaa saaxiibadooda uga cararay meydadkooda goobta dagaalka sida ay soo sheegayaan saraakiil ciidan oo la hadlay idaacadda al andalus oo ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab maalintii arbacada afar iyo labaatanka safar kun afar boqol lix iyo afartanka hijiryada geeska kalena ku aastaysan sideed iyo labaatanka agosto laba kun afar iyo labaatanka guutada qaraxyada ee ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab guri ay magaalada baydhabo ka degnaayeen laba askari oo ka tirsan ciidamada maamulka koonfur galbeed qaraxa ayaa burbur xoogan u geystay gurigii la weeraray oo ay ku sugnaayeen askarta maamulka koonfur galbeed habeenkii khamiista shan iyo labaatanka bishan safar kun afar boqol lix iyo afartanka hijiryada dhinaca kalena sagaal iyo labaatanka bishan dabayaaqada ah ee agosto laba kun afar iyo labaatanka qarax ka dhacay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa lagu weeraray guri ay deganaayeen ciidamo ka tirsan sirdoonka maamulka koonfur galbeed qaraxan ayaa waxaa ku dhaawacmay laba askari oo ka tirsan ciidamada maamulka koonfur galbeed halka ay ku burbureen laba qoriyo ak ee afartan iyo toddoba ah shabeellaha hoose war ay baahiisay idaacadda al andalus oo ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa looga hadlay weeraro ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab xalay ku qaadeen saldhigyo kala duwan waxayna u qornaayeen sida tan mujaahidiinta waxay xalay dagaal culus ku qaadeen xirada askaarta kufaarta ee degmada buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose mandheera ciidamada mujaahidiinta waxay dagaal culus ku qaadeen xirada askarta kufaarta kenya ee deegaanka konton ee hoostaga degmada qorof xaraare ee gobolka mandheera oo ka mid ah dhulka muslimiinta ee ku hoos jira gumaysiga dowladda saliibiyadda ah ee kenya ayaa la sii raaciyey warka ay baahiisay idaacadda islaamiga al andalus oo ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhegaystayaal xubintii dhacdooyinka toddobaadka waynaga intaa intaan xubintanteeda kale ku kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo aan dib idinkugu celiyo barnaamijka dhuuxa waraysiyada ah iyo qaybaha kaarsan
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
markana dhegaystayaal kusoo dhowaada xalqada shan iyo labaatanaad ee xubinta caafimaadka doctor qorax abdulqaadir oo ka mid a dhakhaatiirta ah ka howlgala isbitaalka degmada jilib ayaa aalaba noo soo jeediya xubintan أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا doctor qorax caawa waxaan ku weydiinaynaa su-aal muhiim ah oo naga soo gaartay hooyo soomaaliyeed oo muqdisho ku nool waxa ay leedahay haweenka qaar waxa ay doorbidaan inay guryaha iyo xaafadaha ku dhalaan oo ay isbitaalka ka marmaan arrintaasi maxaad ka leedahay bismillah waa mahadsan tahay home delivery dhibaatooyin badan ay keentaa jiro tajrubo ahaan iyo sidaan waqtigaba ku aragnay dhibaatooyin badan bay leedahay dhibaatooyinkaas waxaa ka mid ah sida sterility ama qeybta nadaafadda hadde waa qalab guban ma haystaan maamooyinka dhaliya gabdhaha marka meesha waxaa ka dhalan kara infection ka dhalan karo dhibaatada kale waxaa kamid ah waxaan kala qaadayna mid hooyada ku dhici karto iyo mid ku dhici karo cunugge hooyadoo kale dhibaatooyin ku dhici waxaa kamid ah inay dhiigbaxdo dhiigbaxaasna hadda wax kama qaban karto umursada ugu dambeyn waxaa la keenayaa isbitaalka qofkii oo dhiigbaxay oo garaaba ah waxaa kaloo hooyada ku imaan karo kaleeto isku go waxa la ama laceration in isku furmato maamadii dilaac weyn uu ku dhaco oo haddee halis ah waxaa dhici kartoo kaleeto rabja of uterus inuu dilaac minkii waxaa kaloo dhici kartoo kale postpartum eclampsia hooyo waxaa jiro cudurka la eclampsida markay dhashay kadib qaar inay qabato taasna sababtu waxay tahay hooyadan wuu ku qarsooneed ama marka horeba dee b b lama saarin qofkii ma sii ogaanin kaayadeeda may sii baarin macnaha breshar may sii baarin macnaha waxyaala badanaa jiro dhanka cunugoo kaleeto asphyxia wax la dhaha jirto ama naqas inuu ku dhago kaleeto dee hooyadii ma haysato qalabkii aw ahaa oxygen ma haysato haba yaraadee waxaa jirta cunug inuu yahay dabakeen ama bridge waa ku dhib cunuga markii qaarka dambe la soo baxo madaxii meeshuu ku rakanaya wuxuu u baahan yahay markaasi hosbitaal u baahan yahay cunugaas meeshana hosbitaal ma aha isagoo dhintaha la keenaa weliba qadan- badanaa qalitaan lagu soo bixiya ugu dambeyn waxaa jirta hadda kiisas cunug madax lagu soo gooyana loo keenay marka waxaa jirta oo kale cunug qalalaya oo kale markusaan u dhashaba hooyadaa laga yaabaa inay ku daahday foosha cunugaas uu uu noqdo sepsis uu qalal bilaabo qalalkaas dee cunugaas meesha wax lagama qaban karo marka waxaan kula talinaynaa ummadda muslimiinta ah markii dhib imaadaba haddii isbitaalka ay keenayaan marka horeba isbitaalka inay keenaan oo nidaamkaasi ay maskaxdooda macnaha dadkan ay la qabsadaan isbitaalka in la dhakhtar lagu xirmo Ee, dhalmada waa qayb caafimaad ka mid waay marka isbitaalka dhakhtarka dhalmada in loo la ka- la kaashado walwal la-aan waaye wax alla wuxuu kugu soo dhaco markaas kugu cusub dee walwal fagli karaa marka ilaah idankiisa waxyaalaha aan sheego oo dhan isbitaalka ee waxbuu ka qaban karaa marka waxaan dadka kula talinaya isbitaalka in laga warqabo insha allah waana baryahana aad iyo dadkana u fiicnaadeen oo isbitaalay kusoo xirmayaan waa mahadsantihiin وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa ayaan ku sii siqaynaa wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa soo gebagabaysay xamladii irshaadul umma ilaa sabiili rashaad muddo soddon maalin ah ayay xamladu ka socotay guud ahaan wilaayada miyi iyo magaalo degmo iyo tuulo masjid iyo madraso meel ay dhaaftayna ma jirto gebagabada waxaa ka soo qayb galay bulsho kala duwan waxaana goobta ka hadlay mid ka mid ah culimmada ah oo ku dheeraaday wanaagga in la isfaro xumaantana la iska reebo iyo nusuusta shareecada ee arrinkaasi ku aadan والذين يمسكون بالكتاب كتابك إلهي سفي عن لو قبصده كتابك إلهي لما سوروبي سو سوى ناكسن ورميسترا إن لو ولا قبصده إلا فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لهلو أو أمدني مسلمين تأ أن كوح أما جروب أتاجن مر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سأود با الله وحيري ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر إن أمة محمد لجهلو قيد أتاغن إن وناج فرطو حمانتنا أي ريبتو وأولئك هم المفلحون صومها dhammaan muslimiintu waxay u baahan yihiin bashariyaduna ay la doonayaan in la wada liibaano in la wada liibaano liibaanta aakhiro iyo ta adduunyaba la wada helo mu'minka wuu rabaa bishardi waa in la helo markaasi alamru bilmacruufi wannahyu can ilmunkar saasuu alla leeyahay subxaanahu wa tacaala ilaahay subxaanahu wa tacaala mar kale waxa uu ku bogaadinayaa oo uu ku ammaanayaa kuwa wanaagga fara xumaanta na reeba marka uu yidhi almu'minuuna waalmu'minaatu bacduhum awliyaau bacdin maxaa ka dambeeya ya'muruuna bilmacruuf wayanhowna cani ilmunkar ammaan iyo bogaadin ka weyn oo qof mu'minoo almru bilmacruufi wannahyu can ilmunkari u taaganoo la ammaanaayo ma jirto waa ammaan samada ka timid weeyaan rabbulcaalamiinkay ka timid waxaana la bogaadinaya la ammaanayaa runtii kuwa u taagan had iyo gooraale inay wanaaggu dadka faraan munkarkana ay ka reebaan mar kale alla wuxuu yidhi isagoo kooxdaasi barakaysan ee alaamiru bilmacruufi والنهي عن المنكر بغادنية التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون إيش الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر soo bogaadin iyo ammaantii ugu fiicnayd ma aha oo samada ka timidoo mu'miniinta u taagan almru bilmacruufi wannahyu cani lmunkari ilaahay uu ku bogaadinayo ma tahay mise ma aha mar kale allahu jala jalaaluhu waxa uu yidhi isagoo jamaacada barakaysan ee mu'miniinta ah uu bogaadinayo fii kitaabihi wuxuu ku yidhi aladiina in makkannaahum fi lardi aqaamuu asalaata waaatawu azakaata waamaruu bilmacruufi wanahuu can ilmunkar walilaahi caaqibatu lumuur sidaasuu alla yidhi subxaanahu wa tacaala waa sharaf iyo ammaan iyo bogaadintii ugu fiicnayd oo min rabbi alcaalamiina ka timid oo lagu ammaanayo mu'miniinta had iyo jeer u taagan farista wanaagga iyo reegista xumaanta mar kale alla wuxuu yidhi laysuu sawaa'a min ahli lkitaabi ummatun qaa'imatun yatluuna aayaati illaahi aanaa'a alleyli wahum yasjuduun يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين adigu faalle ka wanaagsanoo min rabbi alcaalamiina ka socoto mu'miniinta alaamiruuna bilmacruufi wannaahuuna cani lmunkari ka fiican bal sheeg sifada allah inaga dhigo kuwa rabbi uu sidaa u ammaanayo allah inaga yeelo aayaadku way badan yihiin luqmaan ibnulxakiim maruu inankiisu la dardaarmayey muxuu yidhi wa'mur bilmacruufi wanha cani ilmunkar wasbir calaa maa asaabak ina dalika la min casmi alumuur alaamiruuna bilmacruufi wannaahuuna cani ilmunkar ma badbaadayaan deetana manhajiyada laga rabo waa maxay wasbir calaa maa asaabak adkayso almru bilmacruufi wannahyu cani ilmunkar dhibaato badan baa ka timaada wax badan baa ka imanaya oo naftiibaa ku halligmaysa hantidii ayaa ku halligmaysa waa lagu eryayaa waa lagu burinayaa waa lagu qaxootiyeynayaa caalamkao dhan baa isugu kaa tegaya magacaadaa la bedelayaa adduunkao dhan baa kuu midoobaya wasbir calaa maa asaabak dulqaadkaasi la dul qaato almru bilmacruufi wannahyu cani ilmunkari loo dulqaataay ina dalika la min casmi alumuur nin raga mabda'iisu ka run sheegaya unbuu ka suuroobayaa allah wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala waalcasri ina alinsaana lafii khusrin ila aladiina aamanuu wacamiluu asaalixaati watawaasaw bilxaqi watawaasaw biاlsabri dhibaatooyin badan bay leedahay in dacwo loo istaago bani aadmiga maanta adduunyada jooga runta loo sheego xumaantana laga reebo qofkii u babac dhigaay waa nin iimaankiisu manjaha uu joogo halkaa uu joogo macruufkaad isfaraysaa munkarkana waad iska reebaysaan weliba waad ku sanduraysaanoo waad ku xakamaynaysaan islaamka dushii waa waajib sidaasi haddaydan yeelin oo kuwa munkarka samaynaya gacan bir ah aan lagu qaban oo la fudeedsado nebigeenu muxuu yihi calayhi salaatu wasalaam axaadiistu way kala duwan tahay mar wuxuu yidhi qulubtiinu ilaahay isku garaacayaa qalbiyadiina laga buuxinayaa isnacayb ilaahay lacanadiisuna waa idinku soo degaysaa sidii banu israa'iil ku dhacday oo kale لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون shacli darwiish waaliga wilaal islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa faahfaahiyey muddadii ay socotay xamlada goobaha la gaarsiiyey iyo dadka ka faa'iidaystay الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله وأصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إخوتي في العقيدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام والعليال الله أيام هذا السكالة سبحانه وتعالى allihii inagu kulmiyey beydkan ka mida buyuudda ilaahay subxaana wa tacaala ayaan u mahadcelinaynaa bacda xamdillaahi saaad og tihiin wilaayada jubbada dhexe iyo guud ahaanba wilaayaadka islaamiga waxaa laga iclaamiyey xamlo lagula dagaalamaya munkarka noocyadiisa kala duwan laguna faraya macruufka noocyadiisa kala duwan hadba ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu inaga karsiiyey annaga ka wilaay ahaan xamladan waxaan iclaaminay habeenkay bishu ahayd afar iyo labaatankii muxaram kun afar boqol afartan iyo lixdii ayaan iclaaminay xamladan ay noo bilaabatay caawa oo bishu ay tahay shan iyo labaatanka bisha safar kun afar boqol afartan iyo lixdana waxaa inoo soo dhammaaday xamlada wejigeedii hore ee ahaa wacyigelinta bulshada in la wacyigeliyo ujeedka xamladan iyo waxa loo socdan ummaddii in la gaarsiiyo dhagahooda lagu dhibciya ayaa inoo soo dhammaatay allah ayaan uga mahadcelinaynaa subxaana wa tacaala si wanaagsan oo aada u khayr badan sida aan filaynay si aada uga wanaagsan oo uga khayr badan oo annaga ku talagalkeenni boqolkii boqol ka wanaagsan yuu ilaahay subxaana wa tacaala inoogu hirgeliyey waxaan rabnaa insha allahu tacala hadday hadda wixii ka dambeeyana wejigeedii wejigeedii labaad yaa insha allahu tacaala aan geli doonaa waxaan rabay marka xamlada wejigeedii hore markaan iclaaminay kabacdi gobolka wuxuu ka kooban yahay afar degmo afarta degmo ee gobolku ka kooban yahay degmadan jilib degmada bu-aale degmada saakow iyo degmada salagle afarta degmoba hal mar ayay xamladu ka wada bilaabatay ummadda in la gaarsiiya marka ugu horreysay innagu waxaan magacawnay lajno laba qaybood ka kooban oo ragga tanfiidka gobolka oo xamlada ummadda inay gaarsiiyaan ka shaqaynaya lajnada mid ka mida waxay ku qorneed degmada jilib iyo tuulooyinkeeda inay ummadda gaarsiiyaan maadaama baabulationka degmadanu aada u fara badnaa lajnada kalena waxay ka shaqaynayeen degmooyin kale saddexda ahaa yay ka shaqaynayeen xamladaa ilaahay mahadii ilaahay wuxuu inoo suurageliyey afarta maamul ama afarta degmo magaalooyinkeeda mid walboo ka mid a xamladii sida la rabo inay uga hergeshay degmo walbana tuulooyinkeedii ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu inoo qadaray tuulooyin badan oo ka mid ah in dadkii loo tago xamladii la gaarsiiya mithaal ahaan degmadan jilib waxaa dacwada la gaarsiiyey xamladaa sagaashan iyo kow tuulo oo ka tirsan degmadan jilib ayaa lajnadii gobolka iyo maamulkii degmada iyo culammada iyo nuqabada oo isla socda ay gaarsiiyeen sagaashan iyo kow tuulo oo degmada ka mid ah ilaahay yaana subxaana wa tacaala ku mahadsan degmada saakow oo iyaduna markaas tir ahaan kaalinta labaad ku jirtay iyadana wuxuu ilaahay subxaana wa tacaala inoo suurageliyey degmada magaalada ay ku taallo marka laga soo tago siddeetan iyo saddex tuulo oo ka tirsan degmada saakow ayaa xamlada la gaarsiiyey ilaahay yaa ku mahadsan subxaana wa tacaala sidoo kale degmada bu-aale ilaahay wuxuu inoo hirgeliyey in la gaarsiiyo soddon iyo laba tuulo oo ka tirsan degmada bu-aale ayuu ilaahay subxaana wa tacaala inoo hirgeliyey degmada salagle iyadan waxaa ilaahay subxaana wa tacaala inoo hirgeliyey labiiyo labaatan tuulo oo ka tirsan degmada salagle in xamlada la gaarsiiyo ummaddii loo sheegay guud ahaan tuulooyinka marka la isu geeyo degmooyinku waa afar degmo marka la isu geeyo tuulooyinka marka la isu geeyana waa laba boqol labaatan iyo siddeed tuulo ayaa muddadaa bisha ilaahay subxaana wa tacaala inoo hirgeliyey dacwada in la gaarsiiyey alxamdulilah ilaah ayaa ku mahadsan hal bil gudaheeda in ummad intaa la eg tuulooyin intaa la eg iyo degmooyin intaa la eg oo insha allahu tacaala aan idiin sharaxi doono wujuhda iyo dadka lala kulmay la gaarsiiyo waxay ku hergeshay ilaahay fadligii subxaanahu wa tacaala uma waxay ku timid juhuuddii iyo dadaalka ay bixiyeen maamulkii iyo nuqabadii iyo culammadii iyo dadkii ahlulxalli walcaqdiga oo iskaashanayay juhuuddii ay bixiyeen ayay ku timid ilaahay ayaa ku mahadsan subxaana wa tacaala inoo hirgeliyey xamladaas sidaas ayay inoogu hergeshay muddadaas socotay xamladaa inta ay socotay dadka lala kulmayay waxaa ugu horeeyey culammada degmo walba ama tuulo walba ama maqar walboo la taga waxa ugu horeeye lala kulmaayay waxay ahaayeen culammada markaa meesha joogta iyagii waa albaabkii guriga laga gelaayay markii iyaga lala kulma la tawjiihiya lala hadla qorshihii laisla qaata iyadoo culammadii la kaashanaya yaa haddana bulshada inteedii kale yaa loo sii dhaqaaqayay dadka lala kulmaya waxaa ka mid ahaa oo kaalinta labaad ku jiray nuqabadii salaadiintii odayaashii hoggaankii dhaqankaa ka mid ahaa hoggaankii dhaqanka markii iyadan lala kulma oo xamlada iyo waxay xabaarsanta loo sharaxa kabacdi iyaguna kaalinta ay ku lahaayeen ayay iyaguna ka qaadanayeen wacyigelintii bulshada kaalintooda ayay ka qaadanayeen sidoo kale dadka lala kulmaya waxaa ka mid ahaa macallimiintii madaariista qur-aanka dhigaysay iyo kuwii mu'asasaadka tacliimigaha wax ka dhigayay dhammaan macallimiinta noocyadooda kala duwanna waxay ahaayeen raqamka saddexaad ee lala kulmayey oo lagala hadlayo ummaddan sidii macruufka loo gaarsiin lahaa munkarkana looga reebi lahaa waxaa ka mid ahaa dadka lala kulmaya ardada dugsiyada qur-aanka dhigta kuwa dugsiyada dhigta qur-aanka iyo kuwa mu'asasaadka tacliimiga ku jira dhammaantoodba waa lala kulmayey qolo walbana makaankooda iyo meeshooda ayaa loogu tagayey waxaana lagala hadlaya qolo walba wixii munaasab ku ah xamladan kaga aadan inay kaalintooda ka qaataan sidoo kale dadka lala kulmaya waxaa ka mid ahaa dumarka maraakiista wax ka barta ee maraakiista wax ka dhigta dumarka muslimaadkaa ayaa qayb ka ah iyaguna lala kulmayey waxayna miise gaara u lahaayeen oon uga mahad celinaynaa ummadda lala kulmayo kuwa ugu badan waxay ahayeen dumarka kuwa ugu tirada badan dumarka ayay ahayeen ilaah ayaana ku mahadsan subxaanahu wa tacaala waxaa ka mid ahaa waalidiinta dadka waalidiinta ee ardayda dhalay iyagana si gaar aha loola kulmayo rag iyo dumar waxay doonaanba ha noqdaan lambar gooniyo lala kulmayo ayay ahaayeen waxaa sidoo kale lala kulmayey dadka xirfadleyda ah ee shaqaysta xoogooda ku shaqaysta muruqmaalka sida mataqaana ee darawaliinta qolada dawaarada ka shaqeeya ee kuwa mootada wada ee mataqaana ee nimanka hilibka iyo kawaanada gada iyo wixii la mid ah muruqmaalka oo dhanba iyo xirfadleyda iyagana si gooni ah ayaa loola kulmayey waxaa iyaguna si gaara loola kulmayey ganacsatada oo noocyadooda kala duwan kuwa leebalka hoose kuwa dhexe iyo kuwa sareba rag iyo dumar waxay yihiinba ganacsatada magaca iyagoo wata ayaa lala kulmayey xamladu dadka ay wajahaysa ee lala kulmayey lala hadlayey sideeddaas sinfiyay horta ka koobnaayeen ilaahayna subxaana wa tacaala sideedda wuu inoo hirgeliyey degmooyinkii aan ka shaqo bilaawnay dhammaanba waa lagala kulmay bifadli illaahi waraxmati ilahi yaana ku mahadsan waxyaalaha dadka lagala hadlaayey waxay ahaayeen dee wax macruuf oo ilaahay buu ina faray oo iska xuduudba aan lahayn iyo waxyaalo munkaraada waayahan dambe innaga inagu soo badanayo na soo galayay oo ummadda si gaara tarkiis loo saarayo lagala hadlaya mamnuucaadka ummadda lagala hadlayay waxaa ka mid ahaa telefoonada waaweyn asbaabaha keenay in munkarka lala dagaalamona waa munkaraad soo daahiray telefoonada guryaha yaalla dumarka iyo ciyaalka way isku sawirayaan sawirkaasuna wuu baxayaa dadaalka iyo juhdiga intaa la eg waxa loo bixiyey waxay ahayd hal arrin oo keliya mas-uuliyadda ina saaran inaan gudano xamlada waad garanaysaan شعاarkeeda wuxuu ahaa kulكم raacin وkulكم mas-uuل can racyaته mas-uuliyadda ayada inagoo gudanayna way waxaasoo waajiba wax loo bixiy waxaasoo juhuuda loo bixiyey fadhigeena iyo jalsadeenniina halkaasaan kusoo xidhanayna وaجزاكم الlaه khayرا السلaamu عalayكم وraxmat الlahi وbaركatu ugu dambayntii afhayeenka golaha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe suldaan cabdiraxmaan oo ka hadlay munaasabadda xamladii beryahan socotay xamlatu irshaad اlumma ilaa sabiili rashaad gebagabadeedii iyo gunaanadkeedii ayaa la soo gaaray waa muddo hal bil ah muddadaas halka bil ayaa lagu soo gebagabeeyey marka dhammaan maanta waxaan ognahay dadka muslimiinta qaybahooda kala gedisan dhammaan micnaha tuulo tuulo degmodegmo dhammaan waa la gaarsiiyey wax micnaha cudurdaar ah ma jiro soo maah haddii aan micnaha u soo noqdo waxaa laga rabaa marka dadka muslimiinta si guud ahaan ee rag iyo dumarba ee waxaa laga rabaa dhammaantiina waxaad tihiin ducaad kulligiin dhammaantiina qof waliba waxaa saaran mas-uuliyad kullukum raacin wa kullukum mas-uulu can raciyatii waxaan rabnaa marka mas-uuliyaddaas inaad dhammaanteenna wada gudano aan iska kaashanno wixii xumaan la arko la soo sheego loo midoobo hal meel looga soo wada jeesto kan micnaa ganacsiga ah inuu guto kan waxuu ka gadaayo hadduu arko micnaa wax qaldan inuu dacwada ka guto macnaa gabdhaha iyaga sidoo kale gabarh kale xijaab gaaban hadday wadato ama wax khafiif ah inay u digto iyadana marka sidaasaa loo baahan yahay dacwada in micnaha hal meel looga soo wada jeesto marka intaasaan dardaarmaynaa hadduu ilaahay idmo haddaan nahay annaga ee nuqubada jubbada dhexe arrinkan waana soo gaarsiiyeen walaayatu jubbal wusda iyo maamulkeeda iyo makaatibkeeda dhammaan waana qaadannay maamulkana waan garab taagannahay waan la shaqaynaynaa waan garab joognaa insha allahu kariim qofku waxyaalaha la mamnuucay in laga haro annagana waan qaadanay haddaan nuqubadinnahay maamulkana waan garab taagannahay aadna waan u soo dhowaynaynaa waan ku faraxsannahay marka insha allahu tacaala waqtigoo gaaban dartiis intaas ayaan ku soo gaabinaya wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي guud ahaana dhegaystayaal barnaamijka dhuuxa caawa intaas ayaan ku soo afmeerayaa waxaan u mahadcelinayaa wariyaasha igala qayb qaatay barnaamijka iyo kuwa soo saaristaba gacan iga siiyey inagoo isku duubanba sidaas iyo fii amaaniillah wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم